tan iyo markii la aasaasay xaafadda xanaane lama oo ku mid ah xaafado magaalada baydhabo weliba lagu hirgeliyey mashaariic uubiin sida waddooyin laami ah aan interloog ah ceelbiyoodo iskoole iyo xarumo caafimaad taasna weliba ay abuurtay in bulshada meelisee ku nool iyo samaysidana suuq ganacsiyo kugu maarmaan kan gudaha magaalada oo iidan ku dheera suuqyara xaafadda xanaane lama weliba la kagaday adeegyada shalgadisan ee bulshada baahanta inkastoo uusa weli hayna ku hooslaaseen wiin oo haddana dadka si dhammaystiran adeegsayo ku helayaan balse dad badan meelisay ku helaan fursado shaqo iyo dhaqaalaha ka sameeyaena cabdulaahi macalin xuseen weliba usa suuqyaraha xanaane lama usa kagadaya shidaal iyo qalabka dhismaha weliba usa ku hadalaye xaaladda suuqa maymabaleeray cabdulaahi maalin xuseen suugan way gaday shidaal iyo qalab dhisma iskajaraha gade waa kasada dheh miyiriga musmaarka iyo alwaaxda shameendada waliba dhismeed ayaa ka gaday iyo shidaalka adaagtiroog intaasaa gadaan haddee suug hadka lay kurahayo maarada inshay dangartiis iyo maarada inshay suugiino hortaba jari isku mid intignadaanay farqi indhehay dareema korta walaka biirahay akiisi marnayba jirtay dadyar deganahay farqigii indheheeye wayba danyarnimo
waxaana ku mid ah hanraabta ka ganacsadaas suuqyaraha xanaane lama yay sheegeen in suuqan uusa fursad nagaday inkastoo meeli la fadaayuso weli indeerna nina doolsho dhoosasang sambuus kaaka kashaato umbo madadeŋas kusidaana kaameeseedana madohaaŋa walkaalaana saaslay unoorta hiraabaŋ maaba kooyano asduhurkilay kooyan sarkilay walkaadadaana makrabooblaadamana katabahay yonko faylay yonko isdhadhahqaadlay yonko faylay yonko mafayle suugu misge oo galey iyo moorda iyo misge buga iyo walmalmalaaka iyo walaasag gataa inta mayg walka gadahaa sugso mayg shaldubina ada meelo bulshada baan badan anta her kuhootulo boos ootuleen badana ada meeloom marmar beese wal gaable maha ku maraaya faa'iidadii aad eedaan isku yartay dadka ku nool xaafadda xanaana iyo inta badan kuma rameen suuqa weyn ee magaalada baydhaba sida iyo qaban qaar ku mid a ganacsatada balse weli caqabado iyo jiraan inkastoo laku gudubi karo haddii xilashii la diiraa
suuga gari ka gadee adiyaa ka gadee imbi ka gadee ada suuga ilwalannan ka gadaana mile suugo wal oo geekun fa'iidi ka jaro ununi yaalagna male inimay fadaane suugun beeslaagani hayt suug walay ada suuga kagaado hadhikata wal onoytoy geekun ilayg orshakiimbahawmae dhibshee jara may la fadee ini unu ilaylakama hadeen dhibaatadan horta ilaahay dadka bii koreo dhibaato laakiin sidii oo hada rabalaanga hadareer rabalaankansay sidii umugto oo suugyaro kunoolada fadi ilaahay noolay kore yaa la fade may umaarey maalinta walmale maalinta wala la kale maalinta walmale maalinta walmale hamiinku aana male hamiinku aani la kale walaana gada may baahan dhar iyo kobax iyo gadan maasha allah may baa suugyari la resugu suugona nimito fashu yaalo maasha allah irabti meesa koy hanadi halkasa ila halkasa ay barka ya koy ee may ku hoyde madiona lama say bar hamiina ma mad ta ku hoyde galabti madiona ada tumansa ila tumansa ay bar madina deero suug sheeyd zaidi mashquul sheeyd badani inta kale may baa ardada may baa ila hamiinki lamada sa ila lamada say barka may baa idan ka faylay ee suugina bulshadii badan maba sida dhan magaalada baydhabo iyadaan qurux badanta suugiino bulshada badan marka suugu kan intiona unuuna eerda mayba dhisno ee arda mayba kobiciino korankiin iyo eerda mayba miisusku iyona araabtan dhanbakan suuqyara xaafadda xanaana two ee magaalada baydhaba waliba uusoo ku mid ayaa suuqyada korahaya sannadoogii damba la aasaasay waliba uusoo ku qayb qaadad kore dhaqaalaha ganacsiga sidoo kalena uus yaraay kora saxmadda ku jarta suuqa weyn ee magaalada baydhaba